biixi iimaan cige oo ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ayaa qiray inay saameyn adag ku yeelatay dowladda federaalka dhaqaalihii uu jartay madaxweynaha mareykanka donald trump ee lagu bixinayay duulaanka soomaaliya wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in ciidamada danab ee uu mareykanka gacanta ku hayay ay yihiin kuwa ugu daran ee ay saameysay dhaqaalaha ay joojisay dowladda mareykanka waxa uu intaa ku daray in si guud hay-adaha dowladda federaalka ay culeys ku keentay go-aanka dowladda mareykanka culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horeyso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudaanu samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa dowladda federaalka ayaa ku tiirsan dhaqaalaha ay siiyaan dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dhulkan muslimka ah ee soomaaliya kuwaas oo aan awoodin inay keligooda wax qabsadaan